un aan siino macnaheedu u yahay walaalkayo waan ku dareensanahay xaajadu sidaasay waxaan ugu deeqnay waxaan la xidhiidhnay safaaradda marka waxaan siinay soddon kursi waxaa kaloon u ballanqaadnay haddii ay yaraato oo dad badan oo reer suudaan ahoo dalabkaasi uu ka yimaado inaanu u kordhinayno waxaana u ballanqaadnay wixii ka badan ay u baahdaanna inaan siinayno waa heerka jaamacadda ee koowaad ee bajular maya waa annagu naga yimid waa garasho annaga naga timid waa dareen dadka aqoonta leh ee soomaalida qaar badan oo ka mid ah ay qabaan aniga oo ka mid a dadkii suudaan wax ku soo bartayna dareenkeeda aan qabo oo aan garanayo shalayto dadka reer suudaan sida ay ula dhaqmi jireen dadka soomaalida ah markii uu dhibku nagu dhacay ee ummadeennu ay rafaadsaneed marka annagaa garanay annagaa safaaradda gaadhsiinay safaaradduna way naga aqbashay sidaas ayuu iclaanku ku yimid hadda sanadkan waxaan ka siinaynaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed baan ka siinaynaa iyaday ku ekaan doonta tacaala sanadaha kalena waxaa dhici karta xataa jaamacadaha brivatka inaan gaadhsiino kursiga keliya ama waxbarashada keliya ayaan siinaynaa waan ka xunnahay way ahayd in la dhammaystiro oo deegaankii iyo cuntadii iyo noloshii iyo kulli ay ku jiraan way fiicnayd laakiin hadda waxaan ku bilownay inaanu waxbarashada bilaash uga dhig wallahi culayskeeda ay leedahay waa dhab weeye culayskeeda ay leedahay horta marka koowaad soomaalidu marka ay suudaan aadayeen in badan oo kamid ihi sakanka iyo icaashada ama deegaanka iyo cuntada ma aysan heli jirin kolka hore jaamacaddaa laga aqbali jiray jaamacaddiisu tegi jiray noloshiisana marka dambe siba u daberi jiray dadka reer suudaanna dad dee deeq badan oo wanaagsan oo aan dhibsanaynin bay ahayn dad dadka soomaalida ah maantana waxaan rajaynayaa ardada suudaaneed markay yimaadaan sida iyaguba ahaayeen inaan la dhibsan doonin hadduu alla yidhaahdo fikirka ah or dee dadkani way rafaadsan yihiin bal noloshana ha loogu daro way soo biiri kartaa laakiin tallaabada koowaad waxaan ka bilownay horta bal waxbarashadii waa ku diyaara imow horta kow annaga oo soomaaliya oo dowladdii soomaaliyeed ah haba yaraatee dadka reer suudaan in waxbarasho la siiyo waxay noo tahay wax fiican waxay noo tahay dee walaalnimadii iyo ehelnimadii in la muujiyo waxay noo tahay abaalkii shalay ta la galay ugu yaraan haddii aanaan wax weyn ka gudin waan ku xasuusnahay walaalow inay ahaato oo in abaal laguu galay aad dareensanaato oo tidhaahdo abaalkii la ii galay waan ogahay waxaan ka qaban karana waan ka qabanaya waa taas